bismillaahi raxmaan raxiim waxaan maanta madaarka caasimadda jamhuuriyadda somalilan ku soo dhoweynay xogeyihii guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid mudane yuusuf ibraahim googooye oo ka soo kici timay dalka u k london ka soo kici timay waxaan leennahay ku soo dhowow dalkaagii hooyo ku soo dhowow shacbigaagii ku soo dhowow caasimaddaadii ku soo dhowow taageerayaasha xisbiga oo cud golaha dhexe iyo dhammaan guddida fulinta annagoo ka wakiila iyo guddoomiyaha xisbigaba waxaan leenahay ku soo dhowow halkan mas-uuliyiin badan baa maraya oo soo dhowayntaada saaka u soo diyaargaroobay siday kuu soo dhowayn lahaayeen markaa mudane ku soo dhowow dalkaagii iyo hawl culus oo aynu filayno inaynu hadduu ilaahay yidhaa gudageli doonno markaa waxaan ku soo dhoweynayaa guddoomiyaha gobolka marooda jeex ee xisbiga cud oon leeyahay ku soo dhoweysan
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Een, waxaanu ku soo dhoweynaynaa garoonkan jamhuuriyadda somalilan madaar international cigaal xogayihii guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid yuusuf ibraahim oo ka soo kici timay qaaradda yurub waxaanu leenahay yuusuf waa lagu sugayo lagu saadinayay soo dhowow welcome to hargeysa caasimaddaadii xusbigaagii xukuumaddaadii dalkaagii dadkaagii ku soo dhowo baanu ku leenahay Een, kal furan iyo qalbi furan xusbiga ucud mas-uuliyiintiisa iyo madaxdiisa iyo shacbigiisa oo kugu soo dhoweynayaan caasimaddii ayaanu kugu soo dhoweynaa welcome hargeysa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بمهد سكله وحمان شرفنا هنا نسول وينحوغ أيه جودة حسبك مدن جوجوي ونمدم سجيني waxaan rajayn doonaa howlihii xisbiga ka qabyadahay oo dhan inuu dhammaystiri doono shaqadii xisbigana iminku un ay haddii badankii leeyahay si toosa u bilaabmi doonto waxaanu leenahay gacmo furan caleemo qoyan iyo xisbigii oo ku sugaayey oo dhammaystiran ku soo dhowow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
بسم الله والحمد لله صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آم، إلهي بaa mahad leh subxaanaه wa tacaala in nabadkeenay oo igu soo celiyey waddankaygii hooyo Een, oo jidkii dheeraayaanu soo marnay noo sahlay ilaahay ayaa mahaddaa iska leh hadda labaad waxa leh dhammaan madaxda xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ucid madaxdiisa kala gedisan xogayaasha waaxid- waaxiidyada guddoomiyaasha heer gobol ee, gud- een, heer qaran een, iyo dhamma- garabka dhallinyarada iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga ucud ee maanta halkan igu soo dhoweeyey ee igu sugayey muddada dheer ee daraadday halkan u yimi ayaan salaan kal iyo laaba ku salaamayaa waxaan leeyahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin wanaaggaa ii muujiseen iyo soo dhowayntaa ii muujiseen waa waa midaa igu leedihiin waanan ku kalsoonahay niyad wanaagga iyo qalbi wanaagga ah ay muujiseenee maantao dhan bacadka ay taagnaydeen ma ilaawi doono insha allah waana idinku xasuusanayaa Een, xisbiga cadaaladda iyo daryeelka sida ogtiin xogayaha guud ee xisbiga ayaa nahay Een, waa hawl culus waanan dareensanahay Een, hawsha baaxadda leh ee ii taalla Een, kolley public service-kaan ka soo shaqeeyey Een, civil society-gana waan bartay waxaan rajaynaya anigoo kaashanaya saraakiishii xisbiga ee iga horreysay ee halkaas soo gaadhsiisay anigoo kaashanaya khibraddooda iyo fikraddooda inaan aniguna ku kordhin doono intii itaalkayga ah haddii ilaahay idmo Een, waa kabtanka kooxda waxa kabtanka een, kubadda marka la ciyaarayo waxa la yidhahdaa kabtanka kooxda ayaa ah yacni ninka guusha iyo guuldarradaba u horseeda een, kooxda marka waa mishiinka dhaqaajisa iyo madaxda wareejisa xogayaha guud xisbiga insha allah waxaan rajaynayaa in ilaahay igu guuleeyo hawshaa culusaan u imi inaan dhaqaajiyo dadaalkii aa wadeen inta badan ee aa ku soo tacabteen aa u soo samirteen aniguna inaan halkii ka sii wado fokuskayga insha allah waxaan saari doonaa gobollada bariga oo xisbigu insha allah waan rajaynayo inuu guul ka soo hoyo waxaa niyaddeyda ku jira insha allahu doorashooyinka soo socda xisbiga madaxtooyada iyo ta baarlamaankaba in xisbigu guul wanaagsan ka soo hoyn doono Een, int- maanta dee waa mahadnaq iyo soo dhoweyn waxaan u malaynaya qolada saxaafadduna war intaa ka badan iga sugi mayso insha allahu waynu kulmi doonnaa si wanaagsanna waynu isu baran doonnaa aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin qalbigayga iyo waxaa ku jira farxad aan la soo koobi karayn aad iyo aad baan idinka mahad celinaya mas-uuliyiinta xisbiga guddoomiyihii eh, xisbiga oo magaalada jooga hawl ku mashquula isna salaan kale iyo laaba ayaan gaadhsiinayaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu